munaasabad lagu daafuraya mashruuca horumarinta beeraha ee loo soo gaabiyo f s r b ayaa laga daafura degmada caabudwaaq ee waqooyi gobolka galguduud waxaana goobjoog ahaa munaasabadda mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda xanaanadaha xoolaha iyo beeraha dowlad goboleed galmudug maamulka degmada cabudwaaq iyo qaar ka mid a bulshada degmada cabudwaaq mashruucan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo hirgeli lahaa shaqa abuur ay bulshadu ka faa'iidaystaan gaar ahaan dhanka beeraha ugu horeyn qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qayb galay daafurka mashruuca ayaa ka hadlaya ahmiyadda mashruucan uu leeyahay bulshada ku nool degmada cabudwaaq iyo deegaanada hoos yimaada inaynu dhageysanno ka doodno haraa ku darno mashruuca f s r b oo runtii boqol bankiga iyo saaxiibadana labada wasaaradoodba ay qayb ka yihiin waxaan rabnaa isla mashruucaan hadduu ilaa yihahda sida yaqaanaa uga faa'iidaysano araayaha iyo aragtiyada kala duwan ee deegaanka sidii looga faa'iideyn lahaana aad idinku qayb ka noqotaan mashruucan waa mashruuca ugu horeeyey oo nuuciis oo kale ah oo galmudug laga fuliyo weeyaan mashruuca adugu qiimo ahaan adugu baaxaddu leeyahay marka loo fiiriyo iyo muhiimadda uu leeyahy intaba waa mashruuc aada iyo aada maaragtay u muhiima oo loogu talagala ilaa iyo lixdan kun oo qof inay ka faa'iidaystaan oo reer galmuduga oo boqolkiiba ay soddon ay yihiin ay yihiin maaragtay kalabar ku dhawaad dumar ay yihiin
oo ah ka shaqeynaya xanaanada xoolaha iyo beeraha inuu kor loogu qaado mashuucaas oo uu taabagelinayo ama uu fangaraynayo sidaa boor ka arkaysaan bangiga adduunka uu fangaraynayo sida marka dee dhaqamadii horeeto oo jiri jiray waxaa macquula dee hay-aduhu inay iyagu daatooyin meelo kale ay ka soo qaadeen inay ku baysgareeyaan dad aan aan familiar u ahayn oo dee barnaamijkaas aan daatadaas lagu dhaqayo ama xogtaas meel kale laga keeno lagu dhaqayo aman yacni ay u habbooneyn bay isaga dhaqayaanoo xogta meel kale ay ka qaataan sidaas marka habkii dawliga uu ka bedelan yahay mashruucan ayaa ka saaciideyn doona bulshada inay fahmaan wax soo saarka beeraha si ay noloshooda u maarayaan